shirkan saddexda beri uga socday garowe wasiirada wasaaradaha isgaarsiinta maamulada soomaaliya ayaa lagu gorfaynaya inta uu socday sidii dib u eegis loogu sameyn lahaa xeerka isgaarsiinta soomaaliya oo hore ay u ansixiyeen golayaasha xukuumadda soomaaliya iyo xitaa madaxweynaha balse markii dambe ay sheegeen inaysan wax tala ah ku lahayn horgeyntiisa golayaasha xukuumadda soomaaliya xeerkaasi madaxda wasaaradaha isgaarsiinta maamulada dalka soomaaliya qodobada warmurtiyeedkan laga soo saaray shirka ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay cabdirasaaq cabdiraxmaan xasan gosol agaasimaha guud ee wakaalada wararka puntland ka qaybgalayaashu waxay soo dhoweeyeen una mahadceliyeen madaxda isgaarsiinta soomaaliya doorkooda ku aadan wadatashiga iyo soo gudbinta fikradahooda la xiriira qodobada looga dooday shirka sidoo kalena waxaa lagu ammaanay doorkii ay ka qaateen heerarkii kala duwanaa ee uu xeerkan soo maray ka qaybgalayaashu waxay muujiyeen muhiimadda ay bulshada soomaaliyeed u leedahay xiriirka iyo wada shaqaynta wasaaradaha dowlad goboleedyada soomaaliya waxayna dhiirigeliyeen in la joogteeyo kulamada wasaaradaha isgaarsiinta dowlad goboleedyada soomaaliya ka qaybgalayaashu waxay isla garteen baahida loo qabo in la helo xeerka isgaarsiinta heer federaal oo loo dhan yahay kaasoo waafaqsan nidaamka awood qaybsiga ku dhisan ee federaalka waxay soo jeediyeen in loo baahan yahay in maamulka hay-adda isgaarsiinta lagu kordhiyo min hal xubin dowlad goboleed kasta sidoo kalena la tixgeliyo cabashada shirkadaha isgaarsiinta xubinna loogu daro ka qaybgalayaashu waxay isla qaateen in wax kabedel lagu sameeyo qodobada kale ah qeybta labaad waa xeerkan aynu ka hadlaynay qeybta labaad qodobka shanaad lixaad iyo tobnaad sidoo kalena qeybta lixaad qodobadeeda soddon iyo shan ilaa soddon iyo sagaal oo ka hadlaya maamulka hirarka isgaarsiinta iyo ruqsad bixinta ka qaybgalayaashu waxay isla qaateen in shirkan shirka xiga lagu qabto magaalada baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya qaar ka mida wasiirada shirka ka qaybgalay ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda uu bulshada u lahaa shirkan iyo sida uu kusoo gabagaboobay sharciyadii golayaasha soo maray wasiiradu waxba kama bedelin laakiin waxaa laga hadlay sidii sharcigan uu u hirgeli lahaa xubnaha ka maqan iyo waxyaalaha la raba in lagu kabo baa laga hadlay iyagana waa laysla meeldhigay marka waxaan ku go-aansanay in haddii aled sharciga dhex lagula shaqeeyo soo jeedintaasi kumlakeyga soo baxayna waa waxaan isku waafaqsanahay dowlad goboleeda dhammaan garyaqaanka guud ee dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay tahay wax sharciga waafaqsan in dib u eegis lagu sameeyo wax kasta oo markaasi cilada ay ka yimaadaan maadaama sharcigu uu yahay wax qof bini aadani sameeyey waa dhici kartaa inuu cilado ka yimaado laakiin waxaa loogu talagalay ciladaha in lagu saxo asaga dhexdiisa xaqayna u leeyihiin inay soo jeediyaan in dib u eegis lagu sameeyo erega mataqaanaa wax ka bedelka waxaa kaga habboon dib u eegis in qodobada meeshan ku yaallo dib u eegis lagu sameeyo ayagoo ay iska kaashanayaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka sidaasna mataqaana sharciga lagu hagaajiyo marka runtii waxaan leeyahay waa wax dastuuri ah sharciga waafaqsan dowladuhu ama ha noqoto hal dowlad ama ha noqoto ayagoo wada jiran ay xaq u leeyihiin inay soo jeediyaan soo jeedintaas waxaa waay aniga lafteydu waxaan is leeyahay maadaama aan qareenkii federaalka aan ahay waxa weeye waa waa wax waafaqsan sharciga axmed sheekay idaacadda daljir garowe